faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaari jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar maam raadiyo cadaado jawaar
halkaanigu reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaagu dooroon qabaqaabada kulan ay yeelanayaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madasha xisbiyada qaran oo ka socota magaalada caasimada ah ee muqdisho banaanbax looga soo horjeeday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland oo maanta ka dhacay magaalada badaxaw ee gobolka godo ee jubbaland maamulka hore ee deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose ciidanka xoogga dalka ka dalbada in al-shabaab laga saaro deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo weerar culus ku qaaday saldhig ciidamada kenya ay ku lahayeen gudaha waddankaasi kenya hay-adda emist international oo dowladda maraykan ku eedaysay inay soomaaliya ay ka geystaan fallidda ku ah xaquuqul aadanaha waxgaradka gobolka madow oo ciidamada puntland iyo galmudug ku dhaliilay wax ka qabasha la'aanta falalka amniga liduka ee ku soo badanaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug barakacyaal ku sugan deegaanka lagu magacaabo nuuradda ee duulaadka magaalada beledweyne oo maamulka hirshabelle dowladda federaalka soomaaliya ka dalbaday in gargaar la soo gaarsiiyo intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doo koran warka duur ee reediyo cadaado goor diyaagaroba warkaas uuntaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibadan dhegeysanaya waa duur arbacad taariikhday ku aasaysan tahay labaatanka bisha koob iyo tobnaad nofembar sannada labaatan toban sagaal iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan qabaqaabada kulan ay yeelanayaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madasha xisbiyada qaran ayaa ka socota magaalada caasimada ah ee muqdisho cabdinaasir maxamed maxamuud ayaa goorow iga waramay waad mahadsantah xasan kasaaro waxaa la filayaa daqiiqado kadib in magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada villa soomaaliya oo shir muhiima markaasi u dhexeeya madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweyneyaashii hore oo markaasi hogaaminayo sheekh shariif sheekh axmed xisdiga madasha waa xisbiyada madasha qaran ee dalka shirkan oo horey loo iclaamiyey ayaa waxaa soo qaban qaabiyey ama ka dambeeyaba in ay kulmaan mas-uuliyiintaasi taliyaha nabad sugida iyo sirdoonka qaranka faad yaasiin xaaji daar iyo xildhibaan axmed macalin fiqi oo kamid ah xildhibaanada mucaaradka dowladda federaalka soomaaliya waxaana kulankan ka dhiman dagiisada kadib inuu furmo xarunta madaxtooyada villa soomaaliya inuu ka furmo wararka aan helayna waxay sheegayaan in uu u dhexeyn doono madaxda dowladda federaalka soomaaliya sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo sidoo kaleete madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud dowladda ayaana laga filayaa inay raaligelin ka bixiso falkii dhowaan lagula kacay labada madaxweyne uu kusii jiray magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan sida aan warar ku heleyno shirka ayaa waxaa diradda lagu saarayaa xiisada labada dhinac doorashooyinka soo socda xaalada galmudug iyo arrimo kaleente oo la filayo in markii ay kulmaan ay arrintaasi kaga hadlaan sidoo kaleente wararku waxay intaasi ku darayaan in xasan in shirka lagu soo qaadan doono culayska heeta shacabka muqdisho gaar ahaan jidadka xiran oo weli dhibaato ay ka jirto waxaana imika la ogeyn natiijada kasoo bixi doonta shirkan oo lagu soo aadiyey xilli xaalad siyaasadeed ee dalka ay ka jirto islamarkaana ay u dhexayso madaxdii hore ee dowladda soo horay usoo qabatay xilal kala duwan iyo madaxda haatanba dowladda federaalka soomaaliya hogaaminaysa sheekh shariif sheekh axmed xisbigiisa uu hogaaminayo oo himilo karan waxa uu dacwad u gudbiyey lixdii bisha octoobar aan kasoo gudnay ee sanadkan maxkamadda sare ee dalka kaasoo ku aadanaa xayiraadii la saaray si iyo wafdi markaasi la sheegay inay ku wajahnayeen magaalada kismaayo xalada gobolka jubbada hoose halkaasoo ay kaga qaybgal lahaayeen caleemasaarka dowladda federaalka aysan aqoonsaneyn ee axmed maxamed islaam axmed madow uu kusoo baxay taasi ayaana waxay keentay in dowladdu ay xayraada saarto waxaa kaloo jirtay in ayan mar dhaxaasa ay beledweyne ku wajahnaayeen islamarkaana ay ka qayb qaadan lahayn fatahaada dadka uu saameeyey webiga shabeelle ee magaalada beledweyne taasi ayaana in keentay in mar dambe haddana xayraadii laga qaado jiib kadib madaxweyne shariif waxa uu ku dhaartay in haddii dowladda federaalka soomaaliya siday wax ku wado ay ka bedeli weyso in ay xilka kari doonaan islamarkaana ay waddan ka saarayaan xasan banaanbax looga soo horjeeda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa maanta ka dhacay magaalada badaxawe ee gobolka godo ee jubbaland yaxya cabdisaaq soofo ayaa warkaan faahfaahinaya mudaharaad ballaaran oo looga soo horjeedo maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe islamarkaana lagu taageerayo dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada baledxaabo ee gobolkan gado mudaharaadkan oo ay soo abaabuleen ururada bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa cod dheer loogu sheegay jubbaland in aysan imaan karin magaalada baled xaabo xilli maanta la filayey in uu soo gaaro magaaladaasi wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan oo haatan ku sugan magaalada xuduudda leh baled xaabo ee mandheera qaar ka mid ah ururada bulshada degmada baled xaabo aan qadka telefoonka kula xiriirnay ayaan wax ka weydiinay bal mudaharaadkan iyo waxa ay uga gol leeyihiin waa ururka hooyooyinka degmada baled xaabo ee barwaaho gabdhihii ka tirsanaa ee saba ogol baana la yidhaahdaa walaal waa gartay marka banaanbax maanta muxuu ku saabsan yahay banaanbax maanta wuxuu ku saabsan yahay axmed madoobe iyo wafdidiisa iyo dowladiiska baa looga soo horjeedaa
waxaan maqlay in aad ka hortaagantihiin xubno dowladda jubbaland ka socda oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka markaa ma taas ayaa diidantihiin inuu soo galo magaalada waa diidannahay mana soo gelahayo mana soo geli doono bil ka hor waxaan nagu maqaalaa inaad si weyn ugu banaanbixi jirteen taageeradaad u haysaan maamul goboleedka jubbaland ee uu madaxda ka yahay axmed madoobe hadda markaa maxaa bedelay mowqifkiina waxaa bedelay annagu waxaan taageersanahay dowladda federaalka soomaaliya baan taageersanahay dowladdiidna waanu diidna
waa gartay markaa waayo cid aad ka hortaagantihiin magaalada mandheer inay ka soo gudubto oo dhanka beledxa u soo gudubto waxaan ka hortaagannahay maxamuud sayid aadan iyo tiimu hogaaminayo
markaasee u aragtaan imaanshahooda
imaanshahooda waxaan u aragnaa badqalallo iyo foolxumo iyo dowladiid mugdi inay ummadda soomaaliyeed geliyaan annaguna mugdiga ummadda soomaaliyeed baan kasoo horjeedna adigu ma waxaa si buuxda u taageersiintihiin dowladda federaalka si buuxda waxaan u taageersannahay dowladda federaalka soomaaliya maalmo sii horreeyey banaanbaxyo ayaa waxay ka dhaceen beledxa looga soo horjeedo dowladda federaalka islamarkaana lagu dalbanayo in la sii daayo wasiirkii amniga jubbaland cabdirashijanan markaa maxaa iska kiin bedelay qorshihinaas
waxaa iska kaana bedelay wax walba inay noloshu tahay dowlad baanu ogaanay sidaa la-andigeed ayaanu u hortaagannahay dowladiisa mugdiga dadka gelinhayo
banaanbaxan aad ku diidantihiin dowladda jubbaland islamarkaan aad ku taageeraysaan dowlad goboleedka jubbaland dowlad goboleedka dowladda federaalka soomaaliya ma idinla qabaan degmooyinka sida luuq iyo doolow oo kale dhammaan waa wadan gobolka gada waa tashaday wuxuuna ku tashaday inuu mugdiga ka baxo dowladda raaco
dhinaca kale mas-uuliyiintii dowladda jubbaland ka socday oo gaar ahaan guddoomiyihii degmada beled xaawo iyo xubnihiisi kale dhammaan arrintaan midinku waafaqsan yihiin waanagu waafaqsan yihiin ayagaa noo soo bixiyey
waxaa soo baxay warar sheegaya in culays uu idinkaga imaanayo dhanka dowladda etoobiya oo dariska la ah bered xaawo kore arrintaasi ma la odhan karaa iyadaa ka dambayso
khayr oo ilaahay abuurta male ummaddu waa tashatay ayadaana danaheeda iyo wanaagkeeda u tashatay
waa garta hadda marka maanta waxaa laleeyahy waxaa idinku soo wajahan een, madaxweyne ku-xigeenka jubbaland iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo haddii ay soo galaan bered xaawa ma soo dhoweyn ma u samaynaysaan lagama yaabo inay yimaadaan shacabkii iyo ummaddii iyo ciidamadii si caddeen ay ku jiraan inaan ka hortagno si wada jiran iskaga saarnaano diyaaruna
ugu dambeyn maxaad ugu baaqideed qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka oo kale
waxaan ugu baaqi lahaa ummaddu inay aayaheeda ka tashato taageertana si buuxdana u taageerto dowladda federaalka soomaaliya waxaan ka tirsannahay federaalka wax jubbaland la yidhaahdo maanta aan haynaba male ma naqaano ma naqaano dooni mayno dooni mayno waa diidnay federaalkaan nahay nabad iyo nolol baan nahay dowladda federaalka ha noolaato soomaaliyana hay raacdo hay raacdo wala asla waa nacday sacalidiid waa nacday dowladiid waa nacday mugdiga dadka dadka gelinayana waa nacday soomaaliya ha noolaato ha israacdo anigu waxaan ahay xubin ur haweenka degmada beled xaawo ka mida una soo baxay una istaagay nabadda iyo iftiinka ka soo baxay gobolka geda qaas ahaan degmooyinka daawo waxaan u banaan baxaynaa wafdi laa ka socdo dowla jubbaland oo cunaqabadaynta lagu hayay toban sanayna haysteen waxaa noo qabteen male dhibaato iyo dhiigcadnimo ma ogiyo wax kaloo naloo hayayna ma jiraan maadaama ay saa tahay haddana ay dh- dhowr beri ay ku ay toddoba beri ay ku sugnaayeen magaalada ceelwa kana soo xayansadoonay daraad imaadeen magaalada mandera maantana ay ku sugeen ilaa shaa waxaantaa ciidamadii baa banaanka taagnaa maantana dadweynihii iyo shacabkii reer beled xaawo dhan baa banaanka taagan iyo ciidamadii isku duuban inay noo soo gudbin oo dhibaataynta awal ay nagu hayeen martaba inay noogu darin baana ku taagana nacam waa la aamaqan karaa sawiradiis baan wadnaa oon gacanta ku haynaa oon jeejeexaynaa oon istiraab saarna oon dowladda kenyana tusaynaa weliba annaga labanin xuduud baa dad soomaaliyeed dad oo degaan ahanay dad daris ahanay daris wanaag waxaan inoo naga dhexeeyo ma jiraan dhibaato nagama dhexayso ayagana waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaada dala inay dib nooga cesheedaan xogtaan hadda gudaheeda ku dhao uguma tegayno oo ma xadgudbayno laakiin waa tusaynaa xa- xa- xaquuqda aan leenahay inaan nimankaan ka soo horjeedno iyo dareenka nagaan muujinayno oon tusaynaa waa tallaabo labaad ee xukuumadda talada haysa ee nabad iyo nolol ay ka qaaday jubbaland iyadoo arrintan ay tahay mid uguba in degmada beled xaabo uu ka dhaco mudaaharaad looga soo horjeedo maamulka jubbaland ee uu hogaaminayo axmed maxamed islaam axmed madoobe yaxya cabdirasaaq soofe mahadsaned saaxib maamulka hore ee deegaanka looga ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ciidanka xoogga dalka ka dalbaday in al-shabaab laga saaro deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose ayaa nuur xise ayaa warkaan faahfaahinaysa gudoomiyihii hore ee deegaanka leego ayaa ciidamada xooga dalka soomaaliya ka dalbaday inay si deg deg ay ula wareegaan deegaankaasi leego ee gobolkaasi shabeellada hoose gudoomiyihii hore ee deegaanka leego ee gobolka shabeellada hoose ahna sarkaal ka tirsan ciidamada xooga dalka soomaaliya oo lagu magacaabo abuukar cali al cadaala oo ayaa ciidamada xooga dalka kuwa kumaandooska ka dalbaday inay la wareegaan deegaanka markaasi leego ay gacanta ku hayaan xarakada al-shabaaba sarkaalkani ayaa sheegay in ciidamada looga baahan yahay inay la wareegaan deegaankaasi leego uu sheegay inay gacantay ku hayaan xarakada al-shabaab islamarkaana isagoona sheegay in al-shabaab ay halkaasi ku dhibaateeyaan dadka shacabka ay halkaa ku sugan waxuuna sidoo kale sheegay in sanadii labada kun iyo toddobiyo tobanka ilaa haatan ee deegaanka leego ay maamulaan xarakada al-shabaab balse loo baahan yahay in ciidamada xooga dalka sida ugu dhaqsiyaha badan ay la wareegaan deegaankaasi leego ee ka tirsan gobolka shabeellada hoose waaba soo jeedinaa w mxuu ahay madaxda madaxda firan codsanayna in mxuu ahay ay ama deegaankaasi ama degmada leega dhexoota degmada leega in la xoreeyo si mxuu ahay shacabka meesha ku nool dhibaatada haysata iyo mxuu ahay macaawin xumada dhibka haysta iyo culeyska haysta si looga qaado waxaan madaxda sababta codsanayna in meeshaas laga xoreeyo degmadii waa mxuu dadkeedu waa baaba-ay shacabka waa baaba-ay qaxooti waa dhaafay markaan waa riijiloobay marka waxaa rabnaa in wax laga qabto taas maxaa aan soo jeedin haddii laa yidhaah waa tan laba kun laba kun todoba iyo tobankii ayaa mxuu ahaa ilaa hadda waaye inta laga soo baxay waxaa joogay markii hore mxuu ahay ani ciidanka waxaa joogay amsom aa joogay amsom markii ayuu jooga waxaa bedelay haddana isla amsomkii kale burundi bedela burundi ati meesha laga qabsaday meesha nagala soo raacgeeyey waa tagaa waxaa tagaa ciidanka commandoska taga meel walbay tagaan way ku soo wareegaan ciidamadaas waa tagaan hadda meesha
dhanka kale abuukar cali cadaalaha oo sii hadlaya ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada xooga dalka mar weliba ay tagaan deegaan u dhow deegaanka leego iyagoo markaasi howlgalo ka sameeya balse sheegay inaysan kasoo laaban deegaankaasi leegana loona baahan yahay inay la wareegaan islamarkaana gacanta ku dhigaan xarakada al-shabaabna ay kala wareegaan deegaankaasi degmada leega hadda waa tagaan ciidanka xooga dalka waa tagaa oo waxaa tagaa ciidanka commandoska taga oo meel walbay tagaan way kusoo wareegaan ciidamadaas waa tagaan hadda meesha ma- ma- ciidan la-aan ma aha laakiin deegaanka in la- degmada in la degaa muxuu ahaa shardi ma garata wata
oo ciidan muxuu ahaa yani oo halkaas urur la geeyo ururkaas muxuu ahaa yani si uu ugu shaqeeyo leeda iyo ido jalaab iyo biriyeyno ee laisku xira ee qarna iyo jiirgure iyo jamaacintaas laisku xiraa muxuu ahaa aada fiicno ma garata deegaanadan waxaa ka imaanaya oo muxuu ahaa istaraatiiji la-aan imaanayso istaraatiiji la-aan waxaa imaanaysa ee aafureen weer marka yani istaraatiijiga in la dabeeya meel yani waxyaalo badan aa jira hayaana jira marka ciidanka in muxuu ahaa yani waxa halkaas uu gacanta ku dhigi doono ama ku dhigaayona waxaa ismaraysanayso geesiyaalkii dalka usoo u fadhiiyi waayo
in muddaha deegaanka leego ee gobolkaasi shabeellada hoose waxaa maamulaya xarakada al-shabaab kuwaasi oo ku sugan deegaankaasi leego xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weerar jadgala ku qaaday mas-uuliyiin ka tirsan waddanka kenya gudaha waddankaasi faahfaahiino dheereeda ayaa ka soo baxaya weerar qorshaysan oo sacdii lasoo dhaafay dagaalyaamay ka tirsan al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha waddanka kenya gaar ahaan gobolka ku yaala xeebta dalkaasi weerarkan oo dhabgal ah ayaa waxaa lagu dilay laba haween ah oo ka mid ahaa shaqaalaha jaamacadda ukuuda ee magaalada mabaase ee gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya weerarka ayay sheegayeen in xilliga u dhacaya weerarkaasi ay dalkaasi u socdeen gaari ay leedahay jaamacadda oo ay saarnaayeen shaqaale ay ardayd iyo ciidan booliis ah oo ilaalo u ahaa gaarigaasi balse ay la kulmeen weerar gaadmo ah oo lagu soo qaaday ayna ka dambeeyey xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha ciidanka booliiska gobolka xeebta oo la hadla warbaahinta ayaa sheegay inay ku raadjoogaan dableydii ka dambaysay weerarkaasi oo goobta iskaga baxsaday sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in ragga weerarka fuliya ay ku dhuumanaysanayaan dhulka hawdka ah ee keemaha ee waddankaasi kenya balse ay ka daba tegi doonaan ammaanka gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya ayaa ahay mid halis ah waxaana waddooyinka gobolkaasi weerar ka fulisa xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo inta badan beegsada gobolada iskaga kala goosha deegaanada dhaca xadka dalalka soomaaliya ee waddanka kenya muddooyinkii dambe weerarada dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolkaasi ayaa kuwa xoogan waxaana khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaraa ciidanka kenya ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika misom islamarkaasna ku safra gool waqooyi bari ee waddanka kenya iyo deegaanada xuduudda ee soomaaliya waddanka kenya sidoo kale ma jirto wax waro ka soo baxay dowladda kenya oo ku aadan weerarkan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ka geysteen gobolka xeebta ee waddanka kenya halkaas oo lagu dilay haweeney iyo arday ka mid ahaa shaqaalaha jaamacad ku taalla waddanka kenya gaar ahaan magaalada bombasa ee waddankaasi kenya amnesty international ayaa dowladda maraykan ku eedeysay in soomaaliya ka geystaan falliddu ku ah xaqul aadanaha cabdicasiis ciid barda ayaa warkaan faahfaahinaya hay-adda amnesty international ayaa ku eedeysay taliska maraykanka ee africom ee soomaaliya inay dembiyo dagaal iyo sidoo kale falan liddi ku ah xuquuqul insaanka ka geysteen gudaha dalka soomaaliya hay-adda amnesty international ayaa sheegtay in maamulka donald trump uu hogaamiyo taliskoodan uu yahay soomaaliya ee africom ay dembiyo dagaal iyo sidoo kale falan liddi ku ah xuquuqul insaanka ka geysteen gudaha dalka soomaaliya bishii maaj hay-adda amnesty international waxa ay soo bandhigtay cadeymo la xiriira in diyaaradaha dagaalka ee taliska maraykanka africom ee soomaaliya duqeymaha ay ka fuliyeen gudaha dalka soomaaliya ay ku geeriyoodeen afar iyo toban qofood oo shacaba iyo sidoo kale sideed kale shan weerar oo diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ay ka fuliyeen duqeymo soomaaliya waxayna sheegtay hay-addu in arrintaa ay ku tahay dhabarjab xuquuqul insaanka islamarkaana dhibaato fara badan ay gaarsiisay dadka aan waxba galabsan ee shacabka maamulka donald j trump madaxweynaha dalka maraykanka markii uu talada dalkaasi la wareegay waxa uu kordhiyey duqeymaha ka dhanka ah al-shabaab iyo sidoo kale kooxaha ay ugu yeeraan alqaacida kuwa inta badan laga fuliyo qeybo kamid a wadamada geeska afrika donald j trump madaxweynaha dalka maraykanka markii uu talada dalkaasi la wareegay waxa uu faray in la kordhiyo duqeymaha ka dhanka ah al-shabaab iyo sidoo kale kooxaha kasoo horjeeda danaha maraykanka madaxweynaha dalka maraykanka waxa uu sheegay in loo baahan yahay in sare loo qaado qiimaha taska maraykanka africom ay ka fuliyaan wadamada afrika gaar ahaan soomaaliya si looga adkaado al-shabaab uu sheegay inay caqabad ku yihiin nabadda soomaaliya hay-adda amnesty international waxay iyana soo bandhigtay cadeymo muujinaya in duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ay ka geystaan soomaaliya ay waxyaalo badan u geysato dadka shacabka aan waxba galabsan afar iyo toban qofood ayay soo bandhigtay inay ku geeriyoodeen duqeymahaasi sidoo kale sideed kalena inay dhaawacu ka soo gaaray shan weerar oo diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ay ka geysteen gudaha dalka soomaaliya taliska africom ee maraykanka waxa waxa uu iska diiday in waxyeello ay soo gaartay dadka shacabka islamarkaana inta badan warbixinada ay soo bandhigaan waxa ay ku sheegaan inay la bartilmaameedsadaan saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin gobolada soomaaliya islamarkaana aysan waxba gaarsiin dadka shacabka si kastaba ha ahaatee dad fara badan oo shacab ayaa jira kuwa oo la dhibtoonaya waxyeelada kasoo gaartay duqeymaha diyaaradaha maraykanka ay ka geystaan soomaaliya kuwa oo inta badan ka dhaca gobolada iyo sidoo kale deegaanada kamida gobolada soomaaliya taliska africom ayaa duqeymo ka geysta soomaaliya isagoo oo sheegaya inay la bartilmaameedsadaan al-shabaab oo dagaal kala soo horjeeda dowlada federaalk soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada nabadilaalinta midooda africa amisom ee ku sugan soomaaliya waxgaradka gobolka mudug ayaa maamulada puntland iyo galmudug ku dhalilay wax ka qabasho la-aanta falalka la dukaha amniga ee kusoo badanaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug cabdisataar axmed ayaa warkaan faahfaahinaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada gaalkacyo ay ka taagnaayeen falal amni darro nabadoon cali deriya alloore oo ka mid a waxgaradka ku nool waqooyiga koonfurta magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu sheegay in amniga magaalada uu yahay mid kasii daraya islamar ahaantana ciidamada booliska galmudug iyo kuwa puntland ay ka gaabiyeen sugidda amniga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaan kaloo ku daraynaa magaalada waxaa jira ciidamo federaala iyo ciidamada labada gobolba ay labada degmooyada labada dowladeedba ay leeyihiin galmudug iyo puntland kollayba wixii ilaahay xukmo celiya idinma lihin waxaanse idin leenahay magaalada nabaddeeda iyo xid walba oo qofka dagaalama ayaa laleeyahay maalin walba iyo habeen walba oo qof baa dhimanaya lama hayo iyo laba hay-ada bedelo iyo dhibaatadaanu maanta kulan baa habba la saaraya waxaa laleeyahay al-shabaab baa dilay waxaanu suuroobay shabaabku inuusan dilino dad waddanka ahu ay dhibaatada ku dhuubanayaan waxaana caddayn karaa guddiga nabadgelyada oo ciidamada nabadgelyada caddayn karaa dowlad waxaa dowlad lagu yahay oo maamul lagu yahay inay meesha ay joogaan amnigeeda sugaan kalla lama leh war wixii ilaahay maaga celiya lama leh hase ahaatee dee wasaad og tahay muddo badan baa dad la laynhayay waxay ku sheegaan lama arko dadkiibaa wuxuu noqday dad iska maalinka maanta magaca kuyaal wey waa magaca kuyaal
nabadoon cali deriya alloore oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliska iyo shacabka ku nool magaalada gaalkacyo inaysan ka dhexaynin wax wada shaqayn ah taasoo keentay in xaaladda amni aysan wanaagsanaanin ugu dambeyn waxa uu sheegay in ciidamada booliska galmudug iyo puntland aysan qaadan wax mushaara islamar ahaantana aan lagu dhaliili karin sugidda amniga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dadka horta waxa dilahayaa beled iyo baadiyaba waa dad la yaqaano haddaan boqol aqoon mid baa yaqaan ciidamo maanta awood laho isku dara oo gaalkacyo joogaana maba jiraanba maxaa jira laba boqoloo nin ama boqol nin meelay nabadgelyo ka tari karaan lama arka dadku waa ciidamadu waa konton iyo konton la isku daray maxay qaban karaan nin qabiilkiisii dadka soo qaban kara lama arko hadda maanta galmudug hadday toba nin disho ciidanka wadanka isku darkaa ma soo qaban karo waxaa la rabaa dawladdu inay ammaan dadka ammaankiisa inay ciidan keento inay xoog keento haddaysa iyadu waxba qaban karin dee madax kuyaal weya magaxa iska qaato hadda gaalkacyo waxaa jooga taliyihii bilayska ku-xigeenkiisii baa jooga maanta waxaa laga doonaya asagu intuu dhaqaaqo oo ciidamada bedelo oo magaalada amnigeeda qabto oo dadka aan baadiyaha wax ku laynaya oo masaakiinta laynaya iyo dadkaan magaalada ku laynaya awoodii bilayska taniyo ku-xigeenkii bilayska maanta jooga awoodda ha saaro dadkaan ciidan ha u sameeyo ummadaan hadii isagaa ilaahay mas-uul ka dhigay ilaa mas-uulka isagaa sheegtee annagu waxaan ku waaninaynaa waxaan u malaynaya inaysan wax shaqaaha ka wada dhaxayn maxaa jira bilayskuna ma ahan nima borticool yaqaan ma bilayska galka borticool ma yaqaan yaqaano nin isagu baahan muxuu qaban karaa bilayska horta gaanjooga waa baahan yahay labada dhanba waa bilays baahan maxay qaban karaan waxba ma qaban karaan bilays baa lagu eedayaa hadalka nabadoon cali diiri alloore oo ka mid a waxgaradka gobolka mudug ayaa ku soo aadaya xilli magaalada gaalkacyo lagu dilay taliyaha nabad sugidda gobolka mudug ee dhinaca puntland waxaana sidoo kale kasii horreysay in halkaasi lagu dilay mas-uuliyiin kale oo ka tirsanaa maamulka puntland iyo galmudugga warka duurintaas ku dhanyahay tan kulan dambe saaxiibadana dhegaysanayo duhur wanaagsan